warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegaystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah meeg soonko oo sheegay inuu sii wadi doono ololihiisa mambaasa dowladdu aa martay in la xiro goobaha laga soo saara macdanta ee ismaamulka siolo howlgalka ciidamada howlgalka atmisna dad bay ku xireen shabeellaha dhexe ee soomaaliya kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa labaatan iyo labada bisha shanaad ee may sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar kamid ah qodobadan warka idinkugu hayno kuwa iyo kuwo kaleoo faahfaahsanba kusoo dhawaada barasabkii hore ismaamulka nairobi meeg soonko oo doonaya inuu u tartamay xilka guddoomiyaha dowla deegaanka mombaasa ayaa sheegay inuusan joojin doonin ololihiisa siyaasadeed waxa uu dhaliil u jeediyey madaxa cadaalada dalka garsooramaada koome iyo agaasimaha waaxda dacwad oogidda nuurdiin xaaji oo uu sheegay inay isku dayaan inay ka hor istaagaan u tartamidda jegada barasabka mambaasa iyagoo cuskanayo in horey xilka qaadis loogu sameeyey dhowaan ayay ahayd markii madaxa cadaalada dalka maada koome ay sheegtay in mas-uul horey xil looga xanyuubiyey uuna u tartami karin ama uunan tartami karin ilaa iyo uu kasoo baxaya amar maxkamadeed oo go-aankaasi burinaya hase ahaatee maksonko oo arrintan kaga jawaabay waraysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda sooti ya pumani ayaa sida tan hadalkiisa u dhigay Mimi kwanza sikubaliani na hayo maswala kwa sababu mm -hmm. nafikiri hawa wanaangazia katiba ambayo si katiba ya Kenya. Mm -hmm. Kiongozi wa mashtaka Nurdin Haji pia akikosa lazima akosolewe. Naam. Yeye si hayupo above the law. Mm -hmm. Ni heshima tunampatia kulingana na zile nguvu amepewa kikatiba na nguvu za ofisi. Mm -hmm. Lakini anapotumia zile nguvu kuonea watu, Naam. kutisha watu kusema sijui utahakikisha nani afanye nini mm-hmm. hiyo si kazi yake kazi yake yeye kama sisi tuko na makosa no. atukamate mm-hmm. atupeleke mahakamani mm-hmm. lakini kifikia mahali analetea watu vitisho wale wanajua sheria na wanajua raiti zao kama mimi siwezi kubaliza vitisho mm-hmm. niko na nguvu ya kikatiba ya kujitetea no. hizo vitisho hapana mm-hmm. yeye afuate sheria kama ana makosa mengine aniongezee mm-hmm. but si mambo ya kwenda kwa media kujipiga kifua hiyo hiyo si sawa mm-hmm. sisi tunamheshimu sana no. maybe anafanya kazi mzuri but kifikia mambo kutisha watu mimi sikubali mm-hmm. kutishwa okay. pia bado umeongea suala la bi Martha Koome tunamheshimu sana mm-hmm. kama chief justice wa jamhuri no. ya Kenya mm-hmm kama rais wa Supreme Court mm -hmm. kama mkubwa mwenyekiti wa JSC mm -hmm. na nadhani itakuwa ni makosa makubwa mm -hmm. yeye akiwa mkubwa wa majaji kukiuka sheria zile za wajaji wako dowladda dhexe ayaa amar ku bixisay in la xiro goobaha laga soo saara dahabka oo ku taala aagga loo yaqaano com ee ismaamulka sielo tallaabadan ayaa fududayn doonto in baaritaan qoto dheer la sameeyo waxaa arrinkan shaaca ka qaaday guddoomiyaha dowladda dhexe halkaasi ku matalo mas-uulkan ayaa xusay in macdan qodatada ay adeegsanayaan agab culus iyagoo aan tixgelin saameynta ay arrintan ku yeelan karto deegaanka wuxuu hoosta ka hariiqay in cid kastaoo goobtaasi ka shaqaysa ay howlahaasi joojiso ilaa iyo inta maamulka qaran ee maareynta deegaanka ee niima uu kasoo gabagabeynayo baaritaanada uu ku guda jiro
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
wararka kasoo baxaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay ciidamada midowda africa ee atmis horena loo oran jiray amisom ay tiradada ku xireen deegaano hoostaga degmada mahadhaay ee gobolkaasi shabeellaha dhexe dadka la xiray ayaa gaaraya ilaa iyo siddeed ruux waxaana markaasi laga qabtay deegaanka qurafaarax oo ku yaala inta udhexeysa deegaanada cadley iyo miirtuugo waxaana ciidamada atmis ay dadkaasi ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen ururka al-shabaab wararka ay helayaan warbaahinada soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada howlgalka atmis ay sideeda ruux keeneen magaalada muqdisho iyadoo aanan la ogeyn sida ay ka yeelayaan balse qaar ka mid ah ehelada dadka la xirxiray ayaa sheegaya in wax xiriir ah aysan la lahayn ururka al-shabaab howlgalka ciid howlgalka ay ciidamadii atmis kusoo xireen dadka shacabka ah ayaa kusoo beegmaya xili al-shabaab todobaadyadii lasoo dhaafay ay culeys xoogan saareen deegaanada gobolka shabeellaha dhexe iyagoo weeraro dhowr ahna ka fuliyay waxaa lasoo gabagabeeyey shirar iyo kulamo uu shir guddoominayay madaxweynaha dooran ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hay-adaha dhaqaalaha adduunka oo socday toddobaadkan shirka ugu dambeeyey ee shalay oo ku qabsoomay aalada fogaan aragga ee zoomka ayaa waxaa madaxweyne xasan sheikh iyo wasiirka maaliyadda xilgaarsiinta cabdiraxmaan ducaali bayle ay la yeesheen bangiga horumarinta afrika bangiga horumarinta afrika wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynaha cusub ayaa ka wada hadlay sii wadida howlaha dib u habeynta iyo taageerada bangiga ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhankiisa ballanqaaday in dowladiisa ay xooga saari doonto dhammaystirka howlaha deencafinta iyo sidoo kale ay xoojin doonta wada shaqeynta hay-adaha maaliyadda ee caalamiga madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wasiirka maaliyadda uu weheliya ayaa waxay horey shirar muhiim ah ula qaateen madaxda hay-adda i m f iyo bangiga adduunka kuwaasi oo dhammaan si guulah kusoo dhammaaday wasiirka xilgaarsiinta ee maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii laga wada hadlay maalmihii uu socday shirkan waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed sidaa ka warqabtaan waxaa madaxweynaha cusub mudane xasan sheekh maxamuud uu la kulmeeyey hay-adaha caalamka ee deeqda bixiya maalmihiina soo dhaafay si aad u ogtihiin hay-adahaasi waa hay-ado aada soomaaliya ula soo shaqeeye weye waxaa ka mid a hay-adda lacagta adduunka bankiga adduunka iyo african development bank ama banka horumarinta africa saddexdaasoo laysku daray ayaa wax weyn inala soo qabtay intaan deen cafitan wadnay intii ka horreysana runtii iyagaa gacanta na soo qabtay haba yaraata waxay markaayna siinayeen waxay soo raaceen wadanada bilateralka la yidhahdo iyaguna na caawinaya soo raaceen laakiin iyagu way ka luxdanayeen iyagu intii markaa doorashada la waday anankaasi waxa ay hakiyeen qaalihii ayna siinayeen bay hakiyeen iyagoo markaa inagu tirtirsiinayey inaan doorashada gallo ay soo dhammaato ilaahay mahadii doorashadii bisha shan iyo tobankeeda bay soo dhammaatay waxaa markaa heshiisku ahaa maral la yaala marka madaxweyne cusub la doorto inay la falgalaan la fadhiistaan ajendihiisa iyo aragtidiisa iyo brograamkiisa ay eegaan oo ay dabeetana ayna soo noqonayaan inaan kale inay xadhigga ka furayaan dhaqanayna siinayaan inaan kale ay isku dayaan waxaan aad iyo aada ugu faracsanahay madaxweynaha inuu la kulmay bisha toddobiyo tobankeedii oo afar iyo labaatan saacadood ka yareed markii madaxweynaha la doortay inuu la kulmay world banka ama banka adduunka ay si wanaagsan u sheekaysteen weydiiyeen waxay weydiinayaan madaxweynaha iyo banka adduunku ay is afkarteen isku afkarteen shaqadii ay soo wadeen in lasii wadi doono deencafintii halkeedii kasii socon doonto kuna booriyey inay wixii dhaqaalihii noo furan waxaa ku xigay bishii sideed iyo tobankeedii oo i m f ta ahayd i m f tu ama hay-adda lacagta adduunyadu waxay kaga duwan tahay kuwa kale iyadu jidkay iyay tustaa jidkay tusaysa hadday soomaaliya jidka ka baydho way ka baydheenay bay odhanaysaa markaasaa qof waliba wixiisi joojisanaya laakiin hadday iyagu yidhaahdaan jidkii soomaaliya way ku jirtaa way taagantahay hadday yidhahdaan way socdaan hadday yidhahdaan markaasaa qof waliba dhegeysanaya marka iyaga laftooduna bishii sideed iyo tobankeedii bay la kulmeen waxaanay soo saareen baaq ama ama press release bay soo saareen shalay waana aragteen sidaa sidaa inooga hadleen iyo in ay heshiis la gaadheen madaxweynaha in arrintaas sii soconayso maanta daqiiqada ka hor oo ay bishu tahay koob iyo labaatan waxaa madaxweynuhu la soo gunaanaday oo lasoo la soo dhiraandhiriyey wadahadalkii african development bank isaguna hadduu noo dhammaaday iyaguna waxay aada ugu qanacsan yihiin weliba iyagu iyaga oo dhegeystay wixii world banku yidhi maalintii hore dhegeystay i m f tu waxay tidhi akhriyey press releasekii bay maanta yimaadeen iyaguna waxay dalkan u qaban doonaan iyo habkay noola falgeli doonaan ayay madaxweyneha uga warrameen waxa aan aad iyo aada ugu farxansanahay inaynu soo gaarsiiyo fariinta ah soomaaliya way socotay si fiican bay u socotay sidee u soo socotay iyo si kasii wanaagsan ayaa madaxweynuhu ku ballan qaaday inaan arrintaa ula socon doono iyagoo keliya maahay international community-ga si dalkan hore ugu maro ku dhowaada lixdan qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen halka saddex milyan oo kalena ay saameyn soo gaartay kadib fatahaado ku dhuftay dalka bangaladesh iyo indiya daadadka ah ayaa yimid ah kadib roobab culus oo wadamadaasi ka da-ay gudaha dalka bangladesh waxay fatahaaduhu hoy la-aan dhigeen qiyaastii laba milyan oo ruux dhibaatadan ayaa lagu tilmaamay midii ugu darnayd ah ee la diiwaangeliyay muddo labaatan sano ah